dhismaha isbitaalka weyn ee degmada Weliweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dareeray wajahka koowaad muddo ka badan afar bilood iyadoona la ka dhisay iskaashi bulsho dal iyo dibadba kulid markii shacabka iyo dareemeen baahida adeeg caafimaad maadaama marar badan hooyooyin wadooyinkan ku umulena markiilan waaye xarun caafimaada maamulka degmada Weliweyn ayaa sheegay intii wejiga koowaad ee wareegga derbiga iyo salaxmada la gebgabeeyey islamarkaana lan gudbi doona qaybta dhismaha qolalka isbitaalka oo sanagada doona si bulshada lanka adeega islamarkaana baahida jarta lankubaha iyadoona dadka inta badan garab suuryihiina dhammaystirka dhismaha isbitaalkunga gudoomiyaha degmada Weliweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi oo la hadal warbaahinta iyo bulshada iyo dadka ku qayb qaadahay dhismaha isbitaalka la wadaagi meeluu isu marahaya usoo xusi gebagabada wejiga koowaad iyo in dhowaan la bilaabo doona wejiga lamaada si lan dhammaystira islamarkaana lanku faa'iidaysada gudoomiyaha ayaa markale dalbadi inta lagu qiib qaado dhammaystirkiisa weli kale uu soo mahnagay taageerada dadka ku qiib qaadahaya
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaah uma alxamdulilah waxaa ilahay mahadiisa maanta inaan goobjoog u nahay gebagabadii wejigii koowaad ee dhismaha isbitaalka oo aan rajeynayno maalmahan ugu soo aadanay inaan bilaano wejiga labaad sida aa aragtaan waxaa la dhameeyey derbigii sidoo kale waxaa gabagaba ah salaxmadii derbiga oo maanta ilahay idinkiis aan rajeynay inaan soo gebagabayno hadduu ilahay raalli ka naqdana maalmaha soo aadana waxaan rajeynaynaa inaan bilaano dhismaha qolalka iyo qaybihii kale ee bulshada loogu adeegi lahaa waxaan rabnaa inaan u mahad celino cid walba oo gacan ka qaadatay wejigan koowaad rajeynaynana wejiyada soo socda inay qayb ka qaataan guud ahaan waxaan rabnaa inaan idhaahno shacabka reer walaweyn waxaa naga sugtaan waa inaan isbitaalka dhisno waxaan rabnaa idinkan aa idinka sugnaa inaa garab istaag noo muujisaan sida hore noogu muujisaan si lamid ah oo dhabar adayga inaa muujisaanaan rabnaa biidni illah waxaan rajeynaynaa kuwii ammaanada lagu ammaanaysay si saxa usoo guto inuu ilaahay naga dhigaa rajeynayna hadduu ilahay halka naqdaan mahadsantiin tan iyo dowladii dhexe soomaaliya markii ay burburtay degmada Weliweyn waliba ay ku mid tahay meelo dagaalada sokeeyay sida eedka insaameytig gaar ahaan adeegyada caafimaadka maamulka iyo shacabka degmada Weliweyn iyo hadda wadan dadaalo ka eedeen sida isbitaalkan weyn oo qalabaysan dhismasha lan dhammaystira lahayeen si lan ku faa'iidaysada